kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaayo magaalada jawhar toddobaadkii baahadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka kaa aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan oo la xiriira waxbarashada gobolkan shabeellaha dhexe iyo weliba deegaanada ku hareersan hadduu ay baraar ka noqdo toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa baahiyaha waxbarashada ka jira kaamka baalgurey magaalada jawhar waxaana gala qaybgeli doona qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ku nool kaamkaasi iyo sidoo kale maamulka kaamkaasi ee u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki kaamka baalguri waxa uu ka mid yahay kaamamka barakac ee ku yaala xaafadda horsanta magaalada jowhar waxaana halkaasi ku nool qoysas barakaca oo kasoo barakacay deegaanada ku hareereysan gobolka shabeellaha dhexe saboo la xiriira fatahaadihii dagaalo isbiirsaday oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaasi dadka ku nool kaamka ayaa ah kuwa aanan haysanin goobo ay wax ku bartaan caruurtooda islamarkaana u baahan in ay helaan goobo waxbarasho haba ugu darnaatee dugsiyada qur-aanka kariimka oo caruurtaasi ku baran lahaayeen tarbiyada wanaagsan haddaba qaar ka mid ah waalidiinta ku nool kaamka baalguri oo igala qaybgalay barnaamijka waxbarashada raadiya isnaayo magaalada jowhar ayaa codsaday in caruurtooda ay u helaan goobo waxbarasho
ugu horeyn kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabay magacaaga raali abukar cumar bal inoogu warbixi baahiyaha waxbarasho ee aad qabtaan xilligan baay waa jirtaay kaankan baalguriyaa la dhahay baay oo sig badanaa ka jirto dhibaato fara badanaa ka jirto waxbarasho la-aan waana haysaa liimaad oo goob waxbarasho noola dhiso meeloo ilma wax nooga bartaan ada dhibaato weynaa ka jirta meesha caruurintee la egaad ku haysataa kaankan kaanka inta joogta ma dhowo in badanaa ka kooban caruurtay qaliixana waxaan haystaa sideed cunug yaawartii awoo
sideedaada cunug hadda aad haysatid ka waran sidee waxbarasho ku helaan waxbarasha hadda meel kastaan hadda aan geeyey meel baa leega soo raacdaynaa macalinka dugsi oo wax sii mahay iskoolka waxbarasha baa leega soo raacdaynaa maxay dhaan dugsi aan geyna waxaa leele bil waxa keen bisha keen bishan ma awoodi inaan dhiibo maxaad ugu baaqaysaa wasaaradda waxbarashada hirshabeelle waxaan oo baaqaa inay iga soo caawiyaan waxbarashada maxaa oo ilmihiisii caruurta guud ma haastaan waxaa kaleentan kuu sheegabaa waa baahan yihin waa dhibaataysan yihin mideeda kale kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahintiisna adigoo ku bilaabaya magacaaga magacii waa xaliim xasan cabdulle waxaa u baahanahay waxbarashada ilmaha waxaa u baahana waxbarasha inaa noolkeen ilmahayn wax manoo bartaano gurigeena ujeega eesihii wax walba u baahana daawa u baahana waxbarasha u baahanahay yaa xil xagiinas jira waxay noo keeni kartii noo keena
waraxmatullaahi barakaatu aye waxaan u baahanahay bara ka caanahay wax kastaan u baahanahay orod dugsi waa u baahanahay iskool waa u baahanahay buushii eber ay naga yihiin waa gartay aan caruur intee la eg aad ku haysataa kaamkeeda lix cunug waa gartay sidaa hadda waxbarasho ugu heshaan walaahi waxbarasho ma waayo dugsigaaba waxan ku dhiiba aanba la ahay ma- waa gurigoodaaba cagaar iyo adduunyadaaba guroohayaabo waxbarasho la-aanaaba ihaysabo waxan ku dhiiban maba u hayo waaba dhibaataysanahaybo maxaa ugu baaqaysaa bahda waxbarashada walaahi wax kasta dan kastaa u baahana baahi baana haysaa dugsi la-aan iskool cunoow wax kastaa u baahanahay inay naga soo gaaraan inaan wax ku barno iskool barno wax kasta oon subaxdii wada barno naga soo gaaraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waaye faadam sheekh cabdulle oo baraka cag eh, oon ka imid toddobada tuula kabool waa dinkas qays gurigaayan ka imid aniga je- ujeedad ninkii ilmihiisoo kale dugsi male eh, iskool male yaa waxa ilmi nin baaha muxuu ku qabanaa durkiisoo galaa cawada ku imaanaa bas beeraan sheegaynaa ninka hadduu quraac helo uu qadqado in iskoolka uu canaanto ama dugsiga waa kaa yeelaa dhibkaasaa ka jiro waxaan ka bishaynaa walaalahayna in naga soo gaaraan waa gartay een marka hore tuulada aad ka soo barakacday maxaa kaa soo barakeeyey dagaal iyo biyo Aa, dagaalada iyo biyaha waana ka warqabtay meel kastoo jirtay inay biladkayaalka lagu bi maws looma qabo dagaal i- iyadoo dagaalka ay addana biyo soo kaceen intee joogay muddo intee la eg aad ku nooshahay kaamkan Afar- aranfadan hadda tan soo socota aranfamoo bishaan aranfada ishaadii kale intaa imid waa kan dadkan dadweynaha waa ogyihiin ilaa haddaan taaganaa waa gartay ugu dambe maxaa codsan baana wix asta dhibka ihaaya ma dhawaale Ah, nin kasta waxaa leeyahay wixii dhibaad ilmiyaa dhib aan hayo haddii siseeri la gal lahayn haddii muslimka inan kusoo cabanay inta nimid oo waxaa leeyahay in kartaan dhista buush buush good lay saare culumna ma lay- ukuma ay sii karo yaa waa ku khasbanaa culum u hela ma ka helaayba ani waran kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxaa warbaahintiisna adigoo ku bilaabaa magaca waa dhaba magacayga waxaa la yidhaha muumin xuseen cabdile waxaan deganaa kaamka baalguri waxaa kuu sheegaa bacan oon saarana ma leh xili roobaa la taagan yahay ilmaha waxbarasho ma haystaan dugsi ma leh iskool ma laha waxa lagu dhiibo ma leh waa bax dharaa soo dhaqa laba do- waa bax dharaa soo dhaqa laba doolar liisoo si munguriya aa dhiga mise ilmaha iskool wax aan ku dhiiba dhibaato far badana maa waa gartay een caruur intee la eg ayaad ku haysataa kaamkaaga markaaga horena xagee ka soo baraka maasha allah waxaa ka imaada diin laabaa ka imaada marka hore dagaalo iyo biyo iyo colaad aan ka soo baxani ameha u imaan hadda intaasaan u imaan wax dhibaata lama kulman laase wax la-aanaa nagu haysato inaga la soo gaara u baahanaas caabi inaga la soo caabiyo waa garteen caruurta halkan kuu joogta sidee waxbarasho ku helaan maasha allah caruurta waa dhaqantaa waxbarasho macalinka dugsiga aniga waa iska hor imaani waayo cilmi maxaa lee dugsi aada macalinka waa isoo diraa hooy bax bees ka soo qaad anna waxaan u dhiibi malaha Ah, saasaa jirto Een, ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ay ku siisay warbaahinta isnaay maxaad fariin aad u gudbinaysaa bahda waxbarasho ambaaha oo diraa codsi oo diraa inay naga soo gaaraan waxbarashada dugsi iyo iskool noo furaan oo ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxa raadiya isnaay adigoo ku bilaaba magacaaga maasha allah magacey waxaa la yidhaahay maxamuud maxmiye cabdulaahi sheikh ee waa ku dhabahay maadaama aan joogno buushka oo baalguri oo baahi badan ka jirto xagga waxbarashada ee xagga caruurta ee maadaama dad oo soo barakacni oo nahay biyaan ka soo barakacni dagaalaan ka soo barakacni ee ilmaha waxbarasho nooma haastaan horta waxbarashadii nin soo barakacay muxuu dhiibaa uu cunug waxbaraawa su-aash wax osku oos qarashaad oos u bixiyo ee meha iskool haddii tagtid lacagaa loo baahan yahay dugsi dad gees lacagaa loo baahan yahay dad barakacan inay masaakiin yihiin cid moog ma laha in maadaama dadkan oo masaakiimanka oo meha degan dadka waxbarashada oo macnaha u hogaansan in ay macnaha u yimaadaan ay arkaan baahidooda si ay wax ku baran karaan iyo si ay rabaan ay markaas ay fiiraan kadib iskool mehan loogu dhiso macalimiin loo keeno dadka waaweyn dadka yar saasay wax ku baran karaan maana maadaama hadda cunugii haddaad dirtid lacagaa u baahan tahay lacagtiina adiga wixii aad keentid siddeetan kun ama lixdan kun aa kusoo shaqaynaya meeshii siddeed cunug sagaal cunugaa jooga maxaa wax bari kartaa wa maalin walba cunug dugsiyaa la diraa bisha haddii dhammaato waxaa lagu leeyahay bishaa la rabaa bishaa jarar ku dhibay hal ama lama aa wax bari kartahay inta kale waxbarasho ma haystaana waxaan u baahannahay maadaama oo dhibaatadaas ay meesha ka jirto in ana laga soo gaaro oo sidii u cilmi wax ku bartaan midda kale arsaaqada ilaaha biximo ee ninkii walaal oo markaas oo wax u qaba kara baahidooda lasoo dhexgala la fiiriya la arko intaasaan ka codsanaynaa waa gartay een markaaga hore xageed kasoo barakacay aniga waxaan kasoo kacay aan kasoo barakacay obaal aan kasoo barakacay kaankaan waxaan deganaa laba sano dadka kow oo meeshaan soo degaanahay oo maahan sidaan weli mid weli ma noqonin meeshii dagaalaa kasii bati biyaa kasii aa kasii kacay dhulkan ilaa waaga waa lagu dhex jiraa meel adigu beri naftadaada oo ku dii kartid ma aha caruurtaa maahan iskaga dhex haysanay saasaan u dhex joognaa maahan waxbarashana kuma haysano hooy fiican kuma haysano waa iskaga dhibaataysannahay sidaa inaan iskaga iskaga sabarsannahay waa gartay een maadaama aad ka mid tahay dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamkan haddii aad tihiin dadkii barakacayaasha ahaa ee ku nool kaamkan ma samayseen wax xiriiro ah ama isku tashi ah si aad carruurtiina ugu heshaan waxbarasho wallaahi muddo badnaa isku tashidaas aan samayni waanoo suurtagal waaye sababtoo ahe haddii waxaa aan samaysan dadka dadkaa ditiraad nin kastaba baahidiisoo kuu sheega ma aho qof baahidii oo ka muuqata ood arkoosid war waxaan ilmahan dugsi macalin aan keensano waxaan samaysan haddii tirahay meeshii adiga ee dadka haddii fiirisi dhibaatadiyaa iska hayso macalinkii meesha haddii keesid wuxuu u baahan yahay inuu wax uu helo ee macnaha inuu adiga oo sidaas oo usigii usan qoortirooyinkiisi oo isku helo marka wax oo baahi oo unka oo markaas eh, on qawaan dad badan xataa oo meeshan oo sii jooga hadan meel kale iska sii aad waa iska jiraan marka baahida waa la koowaay waa nin kastaba shibow oo u taagan wax walaahi umad walaahi oo adag noo soo gurmato oo noo timaado baahidaas oo naga kaalmayso aan u baahanayn waa gartay ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan ee ku siisay warbaahinta isnaay maxaad fariin aad halkan ugu jeedinaysaa wasaaradda waxbarashada hirshabeelle maadaama ay samayso waxbarasho dadka barakacayaasha ah islamarkaana carruurtaas ay u samayso fiidhin maxaa codsan waxaan ku heshiis- aan ku codsanaynaa hay-adda waxbarashada oo hirshabeelle in ay dhinaca oo macnaha waxbarashada in naga caawiyaan ay noo yimaadaan iskool noo sameeyaan dugsi noo keenaan oo maadaama ilmahaas oo soomaaliyeed oo waxbarasho la'aanta meesha ku hayso sidii ay wax ku baran lahaayeen inay nagu gacan siyaanaan ka codsanaa waxaagaag dhegaystayaal weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar hagaag dhegaystayaal markana waxaan siin doonaa mid ka mid ah guddiga kaamka ah oo markaasi ka warbixiya baahiyaha ay qabaan dadka ku nool kaamka ee ku aadan dhanka iyo waxbarashada ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isnaa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo teetalka ama jagada aad ka heysa kaamkan maasha allah waa magaceega axmed macow cali xaaji ee, guddiga oo kaamka baalguri aan ka mid ahay maasha allah ee, waxaan warta ku awalan aan salaamayaa ee, raadiyo isnaay aan salaamu calaykum waraxmatullah salaamka guud aan ku salaamaa warta maasha allah waxaan rabaa marka ee, teeda kale haddiis ilaahna laka noqdo waana soo booqateen si idoon soo booqateen warta ilaahani booqana insha allah Ee, warta wax kastana ilaaha hayo maadaama inkastoona soo booqateen kaamka baalguri raadiyo isnaay waa aga mahad celinina warta taas maasha allah marka waxaan kuu sheegaa ee, insha allah haddiis ilaahna laka noqdo kaamka baalguri warta waxaa jiro ee, wax ma haysano ee, iskool ma haysano Ee, ma haysano dugsi ma haysano maxaa yeele de meesha kaamka waxaa ku nool hadda ee, ee, dadka qoyska oo ku nool waxaa waaye oo hadda oo tirakoobka oo xisaabta noogu jirto waaba shan boqol qoys shan boqol qoys ayaa qo- aa noogu jirta tirada oo caruur leh oo haween ah oo daayeele ah aa ku jiraan warta kaamkaas baalguri oo daryeel u baahan maxaa yeele de ee, meesha warta ee, ilmaha ku baaba'oobo oo tarbiya haysanin waayo tarbiyada waxaa waaye atarbiyatul islaam aa layidhi tarbiyada waxay u baahan tahay ilmaha oo yaryarka ah ilaa iyo da'da ah ee, habeenta xataa inaa la baro wax oy wax bartaan ilmahana wax la baro dugsi qur'aan iskool yaa waxbarashadaas horta zaa'id waaba awalan inaa anaga wasaaradda oo hirshabeelle waxaan u sheegaynaa horta inay inayna kaalmayso kaamka baalguri dhibaatadaas xooggan aa ka jirto ilmo oo waxaa iska jiro oo meelaha iska aadayo xaafiyaha iskaga soo qabaysto oo meelaha iskaga dududaayo oo waxba haysanin maxaa yeeli dheh ee, waalidiintii maanta ee, saaki waa dheenteen nin waxaas aadi beerow aadi nin cagaarow aadi nin qoryow aadi maxaaska ogyahay ilmo ilma xaban ma ka ogabo ilmahana waa iska soo feenow magaaladay iska wada gadeen maxaa yeele le ilmaha meesha ku nool alxamdulilah ilmaa joogo waxay rabaan inaa dugsi macalin iskool loo keeno oo dugsigii lagu haayo macal qur'aan loo keeno oo dugsi lagu haayo ilmaha xataa naftigooda markaas waa nagaanayaan dugsigay ku nagaanayaan iskoolkay ku nagaanayaan maxaa yeele de ilmaha markaas tarbiyo oo waxa ay ay garanayaan inay dugsi ku jiraan iskool oo laga rabo ilmaha naftigooda labiskooda iyo nadaafadooda markaas xataa waa la ogaa karaa laas hadda maba la ogabo ilmaha waa iska yaacayaan ayaacdaa layidhaaha kaamka baalguriga dhibaatadaasna ka jirtaa maxaa yeeli le waxaan rabnaa wasaaradda hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa inaa warta waxbarasho dugsi biyo intaasba kaamka baalguri dhibaata weynaa hayso dhibaatadaas warta waa inay naaga soo degdeg naaga soo jawaabdaa wasaaradda hirshabeelle taas ayaan ku codsanaynaa waa gartay n haddii aad ka mid tahay guddiga kaamka ma samayseen wax dadaalo ah oo dadkan ugu raadinaysiin in ay helaan goobo ay wax ku bartaan maasha allah dadaal waa samaynay maxaa yeelay dhe- ee, odayaalaa jiro ee, waxaa jiro shir gudoonaa jiro waxaa jiro ee, meel laisku fa- oo la fadhiisto oo xafiis aa jiro xafiiskaan fadhiisanay waa shirnay waxaa yeelay dhe- ee, ilmo waxaa layidhi macnaha ee, waxay ku roon yihiin dugsi iyo iskoolay ku roon yihiin ee, maadaama inkastoo oon shirkii markaan samaynay shirkaas markii oo laisku raacay oo lamuwa- oo lagu muwaafaqay ee, nin ninba taagtiisa odax oogu tagtaa ee, dad wax haysanna jiro oo maanta oo oo biil kale ku filan lixdan ama toddobaatan ka badan lasoo heli maayo jikadii le waa marka ilmihii maxaa lagu macalinkii waxaas rabaa ee, bil inaad la bixiyo arbacaas rabaa khamiisaas rabaa ee, macalinka naftigiisa hataa inaa fadhiga lagu celiyo iskoolka sidii oo kale marka waxbarashada oo hadda oo socoto oo waxla-aanta ah haddii nool keeno oo macalimiin oo tayo leh oo khuburad leh haddii nolo keeno oo dowladda hirshabelle wax siinayso annaga markaas xoogoo taagta waa xoogoo inay naga fuqdo ee odayaalkii iyo habrihiina ay ka fuqaan ilmahaas oo waxaa akhlaaqa imaanaysa tarbiyaa imaanayso macalinka dugsiga ilmihii alla soo xoreeya uu leeyahay macalinka iskoolka ilmihii alla soo xoreeya uu leeyahay marka meeshaas xoogoo waxaa ka imaanaysa fursadaa ka imaanayso faaruqaa ka imaanayo odayga wuxuu soo raadinaa marka cunuuli uu soo raadinaa laas hadda waxaa laga rabaa bilna waa laga rabaa waxna waa laga rabaa khamiisna waa laga rabaa arbacna waa laga rabaa ma isku keeno karaa lahaas marka maadaama inkastoo hirshabelle wasaaradaha oo hirshabelle ka shaqeeyo maamulka ahaan waxaan rabnaa kaamka baalguri waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan waxbarashada biyaha ee dugsiga qur-aanka intaasaan ka codsanaynaa waxbarashadaas intaas hadiiba naga qabtaan teeda tan kalena ilaaha iskale arsaaqda ilaaha bixiyo taasna waa ka waa waa micnaha waa ku daraynaa maxaa yeele dadaal iyo fikir waa taas iidane dadkii oo markaas oo oo dhiidhiifoon iyakana taas inay nagu soo dadaalaan ma jiraa xiriiro aad la samayseen wasaaradda waxbarashada kan maamul ahaan oo aad ku doonayseen in kaamkiina nila sameeyo goob waxbarasho ama ma jiraa hay-ado idinsoo kormeeray oo arrimahaas aad kala hadasheen waa jiraan ee, hay-ada oo oo arrimahaas aan kala waranno waa jiraan wal fishin waa hay-ada oo hadda oo maanta oo alxamdulilaah oo maanta hadda meesha ku joogno oo saabuunan iyo waxoogoo ilaahay kuma darnaadee waxna siiyeen hay-adda wal fishin ayaa micnaha aa- aa- taas aala tashanay waxaan dhahnay ee, meeshaan dugsina ma laha iskoolna ma laha biyina ma laha maadaama inkastoon u sheegnay ee, mar la kastana markay yimaadaan oo wacyigelinay u yimaadaan ololeyn nadaafaday u yimaadaan waxaasoo dhan waa u sheegnay waana agla waranay waxay dadaalka inay ku maqan yihiin insha allah iyakana ilaaha usoo fududeeyo marka haddana hirshabelle waxaan ka codsanaynaa hay-adaha oo hadda joogaan ee hay-ad kastaba ahaato inay iyakana wasaaraha inay nagu soo xiriiriyaan wasiiriinta inta meesha hirshabelle oo maamul ah ka shaqaynayso waxaan ka codsanaynaa waxbarashada inay zaa'id naaga qabtaanoo iskool iyo dugsi iyo biyo saddexdaas warta waa ugu muhiimsan tahay saddexdaas waa inaa naga qabtaan tan kalena ilaaha loo qabaa guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabgabeynayaa barnaamijka waxbarashada raadiya isnaha oon toddobaadkan kusoo qaadanay baahiyaha waxbarasho ee ka jira kaamka baalguri ee magaalada jawhar intuu socday barnaamijka anigoo wasaare idin socodsiinaya isla aniga ayaa soo saaray dhanka iyo farsamada waa injineer sakitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sida iyo nabadgelyo